baan shalay ku soo baxay shanqartiisa khayraada shibdaa musqaalidi wixii dhacaynay sheeg
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta oo maanta oo kale dunida laga xuso laba iyo tobanka mey waxaanu ku eegi doonaa maalinkan halkudhigga sanadkan iyo ujeedka laga leeyahay iyo sidoo kale doorka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka galmudug ee ku aadan waxay ka qabtaan caafimaadka dhirta ururada bulshada doorkoodu maxauu yahay gaar ahaana kuwa ka shaqeeya arrimaha deegaanka soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijku waa anigoo cabdullah cabdulqaadir nuura dhegaystayaal dhinaca farsamadan waxaa ka qaabeyn doona cabdifatax maxamed axmed raadiya hadaareer dhuusamareeb iyo deegaanada ku teelsan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m ayaad naga maqlaysaan halka dhegaystayaasha ku sugan gobollada kale iyo guud ahaan dunida dacladeeda ay si toosa nooga dhegaysanayaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada sida facebook iyo youtube radio daardheer geed baan shalay ku soo baxay shanqartiisa khayraada shibdaa musqaalidi wixii dhacaynay mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan dhegaystayaal sida hordhaca barnaamijkuba aad ku maqasheen waxaynu barnaamijkan diradda ku saari doonaa maalinkan caalamiga ah ee caafimaadka dhirta maalinkan waxaa la xusaa sanad weliba labaiyo tobanka mey maanta oo kale waxaana la asaasay si loo xoojiyo wacyigelinta ku saabsan caafimaadka dhirta iyo muhiimadda ay u leedahay dhammaan nolosha bini'aadamka ilaalinta deegaanka iyo sugnaanta cunnada qaramadu midoobey ayaa si rasmi ah u aqoonsatay maalinkan sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaana xuskeedii ugu horreeyey la qabtay labaiyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii ujeedka maalintan waa in lagu baraarujiyaa caalamka in caafimaadku dhirtu uu yahay tiir muhiim ah oo lagu gaari karo yoolalka horumarka waara sida ka hortagga gaajada saboolnimada iyo isbeddelka cimilada dhirtu waxa ay soo saartaa oksijiinka aan neefsanno waxayna bixiyaan ku dhowaad siddeetan boqolkiiba cunnadeenna caafimaadka dhirta waxaa si joogta u halisgeliya cayayaanka cudurrada dhirta iyo saameynta isbeddelka cimilada qiyaas ahaan sanad kasta ilaa iyo afartan boqolkiiba ayaa dalagyada cuntada adduunku waxa ay ku burburaan sababo la xiriira cudurro iyo cayayaan taas oo dhaqaalaha ahaan adduunka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan bilyan dalalka soo koraya sida soomaaliya waxay si gaar ah u dareemaan saameynta taas oo horseedi karta cunniyari iyo saboolnimo halkudhigga sanadkan waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeraleyda cilmibaarayaasha iyo bulshada inteeda kale si loo xoojiyo ilaalinta dhirta ilaalinta caafimaadka dhirtu waxay gacan ka geysan kartaa yareynta adeegsiga sunta beeraha ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha iyo deegaanka korinta suuqyada ganacsiga ee caalamka dhiirigelinta adkeysiga isbeddelka cimilada gaar ahaana dalalka beeraleydu yihiin lafdhabarta dhaqaalaha sida soomaaliya waxa ay kor ah u qaadisaa wacyiga caafimaadka dhirta iyo ogaanshaha hore ee cudurrada dhirta waxaana si toos ah oo u saameyn kartaa guusha ama khasaaraha xilliga soo goosashada beeraha haddaba si aynu wax badan kaga ogaano doorka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa galmudug ayaan waxaynu la xiriirnay doctor saleebaan maxamed saalax oo aynu wax badan ka weydiinay doorka wasaaradda ee caafimaadka ilaalinta dhirta waxaanu la yeelnay wareysigan soo socda ugu horeyn waxaan weydiinay ahamiyadda maalinkan ay u leedahay wasaaradda bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin mudane wariye wadani aad iyo aada umahadsan tahay waxaan kaloo u mahad celinayaa shaqaalaha idaacadda daardheer oo si hufan ugu shaqeeya bulshada khaasatan wacyigelinta maalinka caafimaadka dhirta adduunka waxay ka dhigan tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay uga dhigan tahay maalin weyn oo qurux badan sideedana adduunka waxaa ku nool adduunka dushiisa waxa jooga waxaa loo qaybiyaa noole iyo mannoole noolaha waxaa loo qaybiyaa dhir iyo xayawaan xayawaanku wuxuu ku nool yahay dhirta wax nololana ma suurtoobayaan haddii aan dhirtaasu aysan jirin inta nooc oo xayawaana oo xayawaanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo lafdhabarla iyo lafdhabarley lafdhabarla'du waa cayayaanka lafdhabarleyduna waxa waaye naasla iyo naasley oo shimbiraha iyo iyo maaragtay iyo inta naaska nuujisa ilmaha adugu ilaa hoosba aan usii soconno waxaasoo dhan waxay ku nool yihiin dhirta ayay ku nool yihiin waxaa kaloo jira dhirta waxaa laga helaa macdanaha uu u baahan yahay ama neefka xoolaha ah ama qofka bini'aadanka macdanaha uu u baahan yahay ayaa laga helaa tusaale ahaan nacfiga ka yimaada xoolaha oo caanaha iyo subagga ama hilibka waxay ka yimaadaan dhirta neefka xoolaha markii maanta oo duurka lagu sii daayo xaaladuna ay tahay xaalad aad u qurxoon oo barwaaqo ama uu cunno heli karo waxa weeye geedkaas waxaa laga yaabaa neefkaas waxaa laga yaabaa inuu maalinkii soo daaqo konton geed oo kale nooca konton gaas geed oo kale nooca waxaa ku jira nacfi aad u fara badan nacfigaasuna waxa waaye waxaa looga faa'iidaysanayaa neefkii markii caanihiisii iyo hilibkiisii la cuno nacfigaasuna dadka ugalaya dadka ruuxooda qudaar qudaartuna waa la socotaa caafimaadka bini'aadanka ku jira walow ay dadkanagu aysan aad u isticmaalinoo subaxiina ay hilib ku quraacdaan duhurkiina hilib ku qadeeyaan habeenkiina laga yaaba inay wax hilib weli ku saabsan noloshu saas ma ahan waxa waaye qudaartu waxaa ku jira macdanaha caafimaadka qofka u wanaagsan marka qudaarta waxaan ka xusayaa dhirta nacfigeedaan ka xusayaa annaga marka ka wasaarad ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay noo leedahay muhiimad aada u weyn in la xuso dhirta iyo caafimaadkeeda
maasutagaasime marka la eego xaaladda deegaanada galmudug maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaadka dhirta ee inta aad ogsoon tihiin
waa mahadsan tahay horta te anigu dhirta waa iska ayadaa nacfi ka raadina maaha anigu dhirta maba maba daryeelnaba oo intaan daryeeli lahayn waaba jarnaaho dhuxul baa laga shitaaho waa la iska gooyaayo geeda ma beerno nagu filano dee isbeddelka cimilada oo soomaaliya hadda ku habsaday oo xilligii roobka loogu talagalay la weynayo waxaa lagu saleeyaa baabi'inta dhirta ayaa lagu saleeyaa qorshe ahaan wasaaradda qorsha uga degsan laakiin qorshaha dadkii laga dhaadhicin lahaa oo ama fulin lahaa ayaa waxay u baahan tahay muddo dheer in wacyigelin la sameeyo runtiina hadda waa soo kabanaysaayoo wasaaradda deegaanka ilaalinta deegaanka ayaa la sameeyey ama wasaaradda biicadda la sameeyey annagu dhirta iyo daaqiyaa nahay wasaaradda biyuhu iyaduna qaybay ka tahay waxaasoo dhanoo iskaashaday waxa weeye hadda dadaalaan wadnaa laakiin soomaalidu weli kuma xisaabtamin inay dhirta muhiimaddeeda fahanto
waa gartay maxaa ka mid a dadaalada marka ay wasaaad ahaan idinku aad samaysaan gaar ahaan si beeraleyda loogu wacyigeliyo ilaalinta caafimaadka dhirta iyo wax soo sareeyaan
horta dhirtu waa noocyo badantao dhirna waa midda xooluhu daaqaan dhir waa midda magaalooyinka geedaha ku yaaloo cimilada ka qayb qaata ama quruxda bilicda ka qayb qaata dhiruna waa midda cunnada laga heloo la beerto annaga marka muhiimadda ugu horeysa wasaaraddeena xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa weliba waaxda dhirta iyo daaqa wacyigelin lagu sameeyo daaqa iyo deegaanka wacyigelintaas runtii waa in tababaro la sameeyaa ol ole bulshada lagu baraarujinayo sidii loo ilaalin lahaa dhirtaas iyo daaqaas waa in la sameeyaa beero geed korin degmo kasta in lagu wacyigeliyo dadku inay dhulka wax kasta ninkii biyo heli kara ama looga faa'iidaysto xilliga roobka geeda in la beero oo meelaha guryaha lagu beero jidadka oo maaragtay dhinacyadooda geedaha lagu beero soo celinta dhulka xaalufay dhulka xaalufay in la soo celiyo oo la ilaaliyo oo waxyaalaha nabaad guurka keenaya laga ilaaliyo tusaale ahaan meel haddii geedihii laga jaro dabayla kacaysa dabayshaasuna waxa waaye waxay qaadaysaa wax alle wixii ciidda korkeeda dhagxaantii hoosay soo bixinaysaa laakiin haddii dhirtu meeshaas ku taalo waxa waaye way dugsanaysaa dhirtu ciiddii iyo nacfigii iyo macdantii iyo wixii o dhan iskaashanaa meeshaasuna waxay noqonaysaa meel qurux badan marka soo celinta dhulka xaalufay in ayadana qorshaha wasaaradday ka mid tahay kayd in la sameeyo xogeed oo deegaanka ku saabsan geed macnaha in e, e, cilmi baaris lagu sameeyo geeda dabar go-aa jira geeda hadda geeda xataa la dhoofiyaa jira geedkan quwaxa la yirahdo kaleeto weerar baa lagu yahay e, geeda waxaa jira maxay ahayd isheeg qurc oo kaleeto nacfiyo kala duwan oo oo hadba weji ah xilli mar ubaxuu daadinaa mar aqbuu samaynaa mar waxawaaye caleenta waxyaalahaasoo dhan in macnaha la, la kaydiyo oo bulshadana lagu wacyigeliyo waxtarka ee wacyigelin lagu sameeyo ardayda dugsiyada macnaha marka aan saas ku leeyahay ee waxaa waaye jiilka inuu jiilka soo korayo in wixii la fahansiiyo si uusan hadhow aysan u imaanin macnaha maxay ahayd dayac oonu u imaanin oo ardayda dugsiyada in dhirta lagu wacyigeliyo iyo deegaanka iyo ilaalinta dhirta lagu wacyigeliyo ee xoojinta waaxaha dhirta hadda degmada oo dhuusamareeban joogno kaleete maamulkeedu waa inuu leeyahay ilaalinta deegaanka waa in la sameeyaa tababaro loo sameeyaa qayb dhirta waa in dhirayn la sameeyaa ee waxaa kaleeto wasaaraddu ay xoogga saartaa ee maadaama dhirtu ay ku tiirsan tahay nolosha xoolaha iyo dadka in la beero calafka xoolaha si hadhow looga gaashaanto in dhirta aysan baabayn haddii calafkii waktiga roobka oo kaleeta la beero ama haddii kaleete ceelashoo kale iyo meelaha biyaha focal bointiga biyaha in water bointiga haddii calaf lagu beero jiilaalka loo baxsanayayo maxay ahayd isheeg meeshaasna difaac fiicana ka imaanaya runtii waxtarka wasaaraddu waxay ku jirtaa qorshe aada u ballaaran oo lagu badbaadinayo dhirta lagu badbaadinayo agasumaad aad mahadsan farintaada ugu dambeysa ee aad u dirayso bulshada si guud ee reer galmudug ee ku aadan dhirta iyo ilaalinteeda caafimaadka iyo sidoo kale dhinaca beeraleyda iyagu soo saara dalagyadii bulshadu isticmaalaysa oodana laga yaabo haddii caafimaadkooda laga taxadirin in dhibaato bulshada ay gaarto farintaada farinteedu waxaa waaye maadaama ay maalinka berri ah oo bisha laba iyo toban ay tahay ay ku beegan tahay maalinka caafimaadka dhirta ay ku beegan tahay ama lagu xusaayo dhirta adduunka dhan international d ay tahay waxaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug ku wacyigelinayaa in aysan dhir la'aanteed nolol inaysan jirin qofkii geed beerana waxa waaye wuxuu sameeyey nolol nolol asaga maxay ahayd ii sheeg anfacaysa iyo jiilka ka dambeeya anfacaya iyo ubadkiisa anfacaya marka waxaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug ku wacyigelinayaa inay geed ay gooyaan iska dhaafe qof walba inuu geed beero
geed baan shalay ku soo baxay shanqartiisa khayraada shibdaamus qaalibi wixii dhacaynay sheeg
weli barnaamijkii gaarka ahaa dhegeystayaal ayaad dhegeysanaysaan aynu ku eegeyno maalinka caalamiga ah ee caafimaadka dhirta international day of plan health oo labaiyo tobanka mey maanta oo kale dunida laga xuso dhinaca kale ururada bulshada waxaa gaar ahaana kuwa ka shaqeeya deegaanka waxay door muhiima ku leeyihiin ilaalinta caafimaadka dhirta ururka bulsho bile oo ka dhisan magaalada dhuusamareeb ayaa ah ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka wacyigelinta bulshada iyo koruqaadista dadaalada la xiriira beerista dhirta guddoomiyaha ururkaas maxamed cali bootaan ayaa barnaamijkan uga warbixiyey shaqada ay ururku ka wadaan deegaanka gaar ahaana beerista dhirta iyo sida ay ula tacaalaan haddii ay jiraan xanuuno soo wajaha dhirta ay beeraan
sax cabdulaahi aad aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda idaacaddaba bilshabil ahaan horta hoola ugu badan oo qabano oo arrimaha deegaanka iyo arrimaha dadka iskugu jiraan hadda arrimaha deegaanka si gaara howshan ay quseydo waa geeda beerista waxaa farxad weyn ama gaara noo ah inaan ururka keliya ee dhuusamareeb geeda ku beero dardargelin badanna hadeertan aan ku wadno muddo in ahaa hadda howshan aan soo wadnay waxaa nasiib wanaag ah geedihii aan beernay xilliga howsha aan bilaabeynay badankood inaa hadda noqdeen kuwa la harsado oo qoraxda laga dugsado waa gartay bal dhirta aad sheegtay inaad beerteen maxaa in ku dheliyey ugu horeyn inaad ku dhiirataan ama in kusoo dhacdo fikrad ah inaad dhir beertaan idinkoo ah urur dhallinyaraha oo arrimo kalena ka shaqeeya in deegaankana qeyba ka siisaan oo aad dhir beertaan maxaa in ku kalifi
wala horta wax badan nagu riixaya jirayoo baahiyaha deegaanka oo tirada badnaa qayb ka mid ay ahayd waxaa kaloo aan ahayn dad akademigo fahansan in kalimad jaanjigu saameyn badan inay ku leedahay hawshan sidaa daraadeed ayaan u qaadanay inaan doorkaas oo magaalada ka maqnaa inaan buuxino filahi alxamdulila mina hawshaasna si wanaagsan oo wacani hadda noogu socotaa waxaa xusid mudan in aan hadda aan marayno heer marka hore waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo profesor cabdiqaadir xasan shirwa iyo xarunta dheri ubax oo naga kaalmey jireen geedaha naga saaciidi jireen laakiin haddeertaan waxaan maraynaa inuu brofesorkana tababaray oo qaabka geedaha loo beera lahaa inuuna baray oo mirti haddeertaan annagu inaan beerano bacdanti ku ridno aan soo saarano marka hawshaas dardargelino hadda noogu socotaa halkaas haddana maraya waa gartay manala wadaagi kartaa cadad dhirta ilaa haatan aad ku guulaysteen inaad inta beertaan ay soo baxdo oo ama qiyaastii manala wadaagi kartaa
horta in hadeertaan aan ka yareyn saddex boqoloo geed ayaan beernay horey geedo wax badan hay-ada inta u keenaan iyo barnaamijyo waa loo beeri jiray laakiin ma noqon jirin wax inta soo baxo lagu intifaac badanaa sirta ku jirtana waxay noqotay inaan dabagal sameynay geed walba aan beerno iyo xarumaha danta guuda u beerno waxaan dabagala ku samey jirna oo ah geedka makuu nool yahay ma waraabiday ma nooleeday ma ka taxadartay marka horena waxaan sameyneynay meel dayacan kuma aanan abuureyn taxadirkaasaan sameyneynay nambar fiican oo geedihii aan beernay ahna hadeertaan waa ay soo baxeen oo kuwa harsi ah iyo kuwa meel dhexaad ay kala marayaan oo habbasay u kala dambeeyeen ah dhirtu waxyaabaha ay u baahan tahay qeybi ka tahay caafimaadka sida bulshada caadiga oo kale ma jiraan dhir aanta beerteen cudurro ama dhibaatooyin caafimaad la soo dirsay ay saameyn ku yeelatay intaad kugu jirteen hawshan
horta walaahi way jiraan oo oo kuwa qaar oo hadda waxaan aragnay marba xaalad isku bedelo oo qaarkood caleemuhu habba ay ka dhacaan qaar caleemihii bahal inta ka galay oo nidaamkooda habba u qaldamaya aragnay badanaa talada waxaa ula laabanaa marka profesorkii profesor shirwac aa ula laabanaa isagaa ilaan fildigaas beeraha noo qaabilsan waxaa kaloo jirto baahi badan oo loo qabo daaweyndii geedaha taasoo dhowr jeer aan isku daynay inaan raadino dalabno ilaa haddana fursadaysa noo saamixin inaan helno oo gacantaa ku dhigno waa gartay wax oo inka taageera marka laga reebo xaruntaas oo sheegteen inay taageero in muujisay dhinacyo kala duwana ma jiraan ama wasaaradda dagaalada xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa ama wasaaraddii bey-ada ama deegaanka wax ilaa haatan oo aad ka hesheen ama hay-ado kale oo ka shaqeeya arrimahaas oo aad taageero ka hesheen ma jiraan
walaahi weli waxaan xaruntaas dher ubaxaan ka ahayn oo taageero aan ka helna ma jiraan waxaan u maleynaa waana howl loo baahan yahay oo in la dardargeliyo garab laisu siiyo inay tahay waa filaa waan rajeynaa in cid walba oo fariinta ay gaarto inay garab noogu ahaan doonto muhiimadda aan u taagnayna waxay tahay in magaaladan caasimadda galmudug iyo guud ahaan galmudugba meesha gacanteena ay gaarto inaan wax ka bedelno oo bey-adii bilicdeedii iyo geedaheedii inaan soo celino waa gartay baaqa ku aadan marka maanta maadaama ay tahay maalin caalami oo looga hadlayo caafimaadka dhirta idinkuna aad waxaad ka shaqaysaan dhirta ay deegaanka doonaysaan wax ka bedeshaan fariintaada ku aadan haddii aan wasaaradaha arrintan quseyso iyo hay-adaha iyo sidoo kale fariinta ku aadan bulshada naftarkeeda
fariinta guud oo horta hay-adaha iyo wasaaradaha oo diri lahaa waxay tahay howshu dhirtu way fahansan yihiinoo waa howl muhiima inay dardargeliyaan oo misne aan codsi ahaan ugu diri lahaa ururada sida bulsho bilow kale uga shaqeeya howshaana inay ku taakuleeyaan dadku markay dhiig firfircoon ay yihiin oo firfuran yihiin oo howsha u diyaar yihiin misna garab ay helaan inspiration ama dhiirigelina u noqonee mid waa midaasoo waa codsigaas dhiirigelinta bulshadana si guud waxaan fariin ugu diri lahaa oo dhihi lahaa qof walbo ha isku xilqaamo inuu iskiis geed inuu u beero in marka qof walba oo beero isku xilqaamo magaca orabaha ku beero ama guri ama meel danguuda ku beeree isxilqaankaas u yimaado waxaa dhalinaya in geedii ay bataan marka geedii ay bataan faa-idooyin badan oo in roobkii iyo jawigii iyo quruxdii iyo wax badan in laga helo faa-iide ay leedahay waxaa rabaa si gaara boontigu maanta oo taabanayo oo caafimaadka ahne in geed walbo la beero wuxuu u baahan yaha borosey soo maraa sida nolosha qofka bani aadanka oo kale qofku uu xanuunsadaa waxbaa ku dhaco xaalada ku dhacdo wuxuu leeyahay daawo in daawadiisana si gaara daaweyntiisa iyo diyaa- diyaarintooda in si gaara dhusanab in looga helo ama galmudugba xarun laga helo haddii aan access annaga u heli lahayn ama xarun lagu aan ka heli karno dhirta daawadeeda annagaaba kasoo gada lahayn annagaa geedihii aan abuurnay iyo kuwa kaloo dadku ay noo soo wacayaan aan u isticmaali lahayn waxaan jeclaan lahaa in xarunna sida ugu fudud loo heli karo in loo helo Een, taasna waa midaan soo jeedi lahaa
male waxaa dhici shalay iyo nabaad guur shimbiruhu ka yaacaan xooluhuna shufay noqon haddayna shir mau xiran bal dadkaaga wuxuu sheeg
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu kaga hadlaynay maalinka caalamiga ah ee caafimaadka dhirta international day of plan health waxaa soo saaray lana socodsiinayay anigoo cabdulaahi cabdulqaadir nuura radio daareer ayaad ka dhegeysaneysaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m dhusmareb iyo deegaanada ku teesan halka dhegeystayaasha ku sugan gobollada kale iyo guud ahaan dunida dacladeeda ay si toosa nooga dhegeysaneen ciwaanadaynu kulenahay baraha bulshada sida facebook iyo youtube radio daareer intii uu sugo barnaamijku waxay dib kaga daalacan kartaa ama kaga dhegaysan kartaa bartaynu ku lenahay website-ka googoleka ayadna naga helaysaan radio daareer dodso amaana allah shimbir duulay baa yidhi dhirta aad shafaysaan hadda shidista laga deyn shaki male waxaa iman shalay iyo nabaad guur shimbiruhu ka yaaca